barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale qaar ka mid a f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis bisha julayna waa siddeed iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuudi ahna oo ismaaciil xuseen farja
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah gabar da'yar oo caawisa carruurta kabaha caseeya waxaanay ka sheekaynaysaa ujeeddada ku dhiirogelisay marka hore waxaan wax ku baraya waxa aan fariisan jirin dhulka ayaa la fariisan jirnay annagoo oo markaasi cabdi kusoo darsameen saddex wiil oo saaxiibadii ah oo ayagana kabaacasayaan saddexdii wiil iyo cabdi aniga shanteenaas waxaan fariisan jirnay dhulka halkaasaa waxaa ku dhigi jiray sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii toddobaad walba aad dhegaysan jirteen aan kaga hadli jiray waxyaabaha ugu hadalhaynta badan dhinaca baraha isgaadhsiinta bulshada
cidibeegsi jirin ciyaar lagu baadha jirin sagaashan baraada iyo kuwaan bogos iyo calaawi
dhinaca heesaha ayaan barnaamijka ka marnayn codkaasi macaanna goordhow ayaad maqli doontaan sheekooyinkaasi iyo kuwo kaleba intuu barnaamijkan dhallinyarada maanta socda ayaad kaga bogan doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mid a warka caalamka
wikileaks ayaa baahisay ilaa sagaal iyo labaatan fariimood oo cod ah taas oo ay sheegeen in ay ka heleen kombyuutarada guddida sare ee maamusha xisbiga dimuqraadiga fariimahan codka ah ayaa u muuqday in laga soo minguuriyey cinwaanada ilaa toddoba ka mid a hoggaanka xisbiga dimuqraadiga kuwaas oo ay ku jireen gacanyarayaal aan la dhacsanayn saamaynta berni sanders ee xisbiga dimuqraadiga wararka ayaa sheegaya in mid ka mid ah dadka codkooda la helay aanu doonayn in berni sanders oo ahaa ninka sida weyn ula tartamaya hillary clinton aanu doonayn in uu ka hadlo shirweynaha xisbiga
turkiga ayaa arbacadii shalay ku dhawaaqay in ay shaqada ka erisay in ka badan laba kun iyo afar boqol oo qof oo ciidamada militariga ku jiray iyadoo sidoo kalena xirtay dhowr warbaahin taas oo u muuqata howlgallo baaxad leh oo ka dhashay kadib iskudaygii afgembi ee dhicisoobay ee la doonayay in xilka looga tuuro madaxweyne rajib dayib erdogan bartamihii bishan ugu yaraan hal wariye ayaa xabsiga la dhigay iyadoo lasoo saaray amar lagu soo xirayo konton qof oo hore uga tirsanaa shaqaalaha tifaftirka ee warbaahinta la yidhaahda zamaan ee dalka turkiga wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa ku tilmaantay tallaabada noocaas ah mid ka tarjumaysa oo keliya hab aan qurxoonayn
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan caashay waxaa jira hablo badan baa nolosha iyo dhalinyaro badan markay jaamacadaha ka soo baxaan wax badan ka qabta aad iyo aad ilaan mar haddii jaamacad laga soo baxo ismaaciil maxaa la sugaya waa in shaqo la qabtaa oo wixii la bartay ficil ahaan loo fuliyaa ama cun la isku dayaa qaar badan si waxay sugaan inay shaqo helaan waa garata oo shaqada u timaado
waa inay dad kale u shaqeeyaan qaarna shaqay abuuraan qaarkoodna fikradaa ku dhasha tusaale ahaan sahra cumar carte oo kale waa gabadh dhalinyaro ah oo ku nool magaalada kismaayo inkastoo xilliga waraysiga laga qaaday ay ku suganayd magaalada muqdisho waxay ka sheekeynaysaa duruuf ku dhalatay waxay aragtay caruurta yaree kabacaseeyaasha ama baalshayaasha loo yaqaano oo duruuf adag ku sugan oo aan haysan cid waxbarta qaarkoodna ay doonayna waxbartaan aad iyo aad marka caruurtii ayay waxbartaa iyadu marka marka hore waxay ka bilowday halkay wax ku baalashaynayaan kaabadu dhowo kale la fadhiisan jirtay halkaas wax ugu dhigi jirtay marka waa fasal kaabad ka bilowday waa waxaad isoo xasuusisay elman cali axmed oo aada muqdisho caan uga ahaa dhalinyarada kabaha casaysa aad bay ugu xiraayeen inkastoo dhalinyaro fara badan ay ku xiraayeen haddana waxyaabaha uu samayn jira waxaa ka mid a marka ra'yigan loo noqdo marka qofka uu dan yar yahay waa inuu gacanta horsada wax weydiistaa marka ilmihii u yimaada ama wax weydiista ama yidhaahda wax ii dhiib wuxuu siin jiray bokis yar oo ay ku jiraan waxyaabahan lagu caseeyo kabaha marka waxaa ka dhashay mashruuc la dhihi jiray qoriga dhig qalinka qaado aqoonta raadi marka waxaad dareemaysaa in dhallinyaradan yaryar haddii ay helaan fursad oo meel hoose laga bilaabo inay shaqaysan lahaayeen aad iyo aad markaa sheekada bal sahre cumar carte waxaa waraystay wariyaha v o magaalada muqdisho abaalmarin baana dhowaan la guddoonsiiyey bal ugu horreyn wuxuu weydiinayaa fikradani say ugu dhalatay halkay wax ka bilowday caruurta aan caawiyo waxaa waaye een, caruuraha een, wadooyinka dayacan sida caruuraha oo een, kabaha casaya iyo kuwa baabuurta tirtira iyo kuwa magaalada iska dhex socsocda ee aan daryeelka haysan
waan gartay say kuugu dhalatay
Een, waxaa iigu dhalatay arrintaasi een, kadib markii aan markaa jaamacad u socday aan saaranahay baska jaamacad ii keenahay waxaan maalin walba marka aan daaqada gaariga fadhiyo waxa aan arkaa caruur yaryar oo wato jawan iyo agab agabkooda kabaha ku casayaan waxa ugu jiro iyo kuwa marya yaryar oo kabaha ee baabuurta ku tirtiraan wata taas markaas aan asaa markaa u jaleeca daaqada yaa waxaa is dhaha Een, maadaama aniga dhalinyaraha u socda jaamacad oo aynu wax soo barnayo beri dadka aan hogaanka u qaban lahayn ay yihiin kuwana meelahaan dayacan waxaan isweydiiyaa dadkaasi beri marka ay dhalinyaro noqdaan oo adina aad hogaan noqotaan sidee wax looga dhaadhicin karaa oo la hogaamin karaa oo ay u noqon karaan bulsho fiican markaas ah, mar walba waxaa is dhex jira een, haddii aan mustaqbalka aan waxbarashadayda ugu guuleysto waxaan daryeel u qaban doonaa caruuraha dayacan oo aan waxbarasho iyo iyo een, noloshooda ka caawin doona waan waxaan dhameeyey jaamacaddii caruurtaasna aan isku garab noolin oo mar walba markaan baawarka saarna aan arko iyagoo u socda ama u kala ordaya kabacseenta waxaan bilaabay shaqo isbitaal waxaan ka lihi jiray aruurtii lixda iyo barka xilligaas oo aan baawarka si saarna oo si socda shaqadeyda waxaan aada oo la yaabay subax subax ka mid a markii aan la kulmay laba ciyaalo oo aan da-dooda ku qiyaaso lix jir iyo toddoba jir inta udhexeysa oo wataan een- een mara yar iyo kiish yar oo ugu jirta agabkii kabaa ku caseenayeen xilligaas saacadda fiiriya waa lixdii iyo barkii subaxnimo een waxay ayagu u socdaan ayagu kala hayaan shaqo anigana waxaan u socdaa shaqo waxaan isweydiiyay aniga heerka aan kusoo gaaray shaqada aan maanta u socdo iyagana heerka ay ku jiraan ay shaqo shaqaysanayaan maanta ay soo raadinayaan dhownigood waxaa igu dhalay sidii aan bilaabi lahaa caruurtan aan uga caabin lahaa waxaan waa gaaray in had maadaama in tabarteeda ii saamaxayn in aan maanta iskool aan furo ama iskool aan dhiso ama iskool aan ku daro oo aan waxbarasho u bilaabo in aan waqtigayga aan wax ka siiyo xilligaa fursadda aan haysta waxay ahayd een, marka aan kasoo baxa xilliga shaqada iyo inta udhexeysa maqribka oo aan ku jirto intaa hal saac iyo bar meelahaas ku jirto waxaan la kulmay cuniga ugu horeeyay ee aan ku bilaabay caruurta ka mid a waa caruurta ka mid ah cunugaas oo ilaa hadda magaciisa aada iigu weyn iyo muuqaalkiisaba cabdi cabdi diire waxa aan ku bartay xurunta aan ka shaqeynayo isagana kawaha kacsan jiray cabdi waa aan la kulmay maalintaas wax aan gacanta ku haystay een, xalwad xalwadii markuu qof intuu kabaa usoo casay uu kabiu keeno aan waxaan ku dhahaa cabdi hoo xalwadan markaasuu intay fiiriyay maadaama ay gacmihiisa halaysan yihiin waxa uu isdhahay iyada intay kuu soo jabisay xalwadii gacanteeda wax kugu siiso anna waxaan dareysiinaya waartinimadii kalgacaylka naga dhexeeya inuusan ku signayn inuusan ku xirnayn muuqaalkiisa iyo wasaqda ku taal waxaan ku dhahay adiga gacantaada kugoos waa uu goostay aniga cabdi waa isu soo dhawaan aniga oo markaa fikirkaygu inuu bannaanka usoo baxa taagan aa waxaan cabdi u sheegay waxaan u weydiiyey aan cabdi inuu wax barto wax uu doono haada qur-aan ama wax cun cabdi wuxuu igu dhaha waxaan dhigtaa subaxdii dugsi waxa aan ku jiraa qur-aanka suuratulqiyaama laa uqsibi yowm alqiyaama Een, waxaan ku dhahay cabdina wax barata ma jeceshahay ma dhihin maxaa wax u baran weyde waayo waxaan arkaa duruuftiisina soo saamaxayn inuu wax barto oo uu helo daryeelka ay caruurta ficiisa haystaan Een, waxaan ku dhahay ka waran haddii aan anigu ku dhigo een, aan kuu bilaabo waxbarashadii ma iga aqbalaysaa ha ayuu dhahay isoo aada faraxsan Een, dukaan agteeda haabaan tegey waxaa usoo qaaday buuq iyo qalin halkaasaa waxaa uga bilaabay adigoo soo galay ha halkaasaa waxaa ugu bilaabay een, kaabada een, laamida saaran ee isbitaalka aan ka shaqeynay xilligaasoo isbitaalka jaamaca inaan bar- bartaa wax ugu dhigo kabaha intuu casaynayana Cannabis.
ha kabaha intuu casaynayana aan su- aan sugi jiray ilaa intuu kaamkuu soo casay uu usoo jeesto buugii aan ugu dhigay qalinkiisa halkaasaa muddo ah wax ku bariyay cabdi cabditeere oo ahaa arday imise buuq caruura hadda gacanta ku haysaa sahre waxaan hadda gacanta ku hayaa soddon cunug soddon cunug shan iyo labaatan wiil iyo shan gabdhood waan gartay marka intay gaarsiisay waxbarashadooda in hadda waxbarashadooda waxaa waaye arday waxbarta Een, wax aan waxbarno xilliga mar walba xilliga waxbarashada ay qaataan hor way usi socdaa waa uu balaarta haddii aan markii hore aan cabdi aan ku caawin jirnay soddon daqiiqan aan wax siiyo haddana waxaan isku dayaynaa saddex saacadood oo taamaa caruurtaasi ay kala isku jiraan oo ay waxbartaan marka ma galaasay fadhiisaan mise xaggee wax ku bartaa meel caynkii ah sawir laga siiyo Een, marka hore waxaan wax ku baraya waxa aan fadhiisan jirin dhulka ayaa la fadhiisan jirnay annagoo oo markaasi cabdi kusoo darsameen saddex wiil oo saaxiibadii ah oo ayagana kabaacasayaan saddexdii wiil iyo cabdi iyo aniga shanteenaas waxaan fadhiisan jirnay dhulka halkaasaa waxaa ku dhigi jiray markaas dadka waxay dhahaan ma kursi ku fadhiisatid maadaama aabad heli karto kursi aad ku fadhiisato caruurta waxaa u tahay macallin waxa aan ku dhahay ma rabin kalaaina wax u dhigo caruurtan waxa aan rabaa in aan ay dareemaan sinaanteena iyo in aan simannaho iyaganaga iyo iyaga iyo aniga una farq u dhexaynin
sahra cumar carte oo u warramaysay wariyaha v o e magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle
waxaad uli la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a si toosana wuxuu idinkaga imaanaya magaalada washington haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii aad maanta oo kale maqli jirteen ee ah waxyaabaha uga hadlaya inta badan baraha bulshada waa kan waryaha v o a ee laascaanood cabdikariin olol
oo qodobkeenna ugu horreeya ayaynu ku soo qaadan doonaa baraha bulshada iyo waxyaabaha loogu hadalhaynta badan yahay kooxda facweynee juventus ee ka ciyaarta horyaalka dalka talyaaniga ee seere eeda ayaa waxay adduun dhan toddobaatan iyo sagaal milyan oo boon ku iibsatay mid ka mida weeryahanada ugu caansan dunida weeryahanka gusalo higwan ayaa waxaa laga soo iibsaday kooxda napoli ee isla horyaalka dalka talyaaniga wuxuuna noqonayaa xidigii saddexaad ee dunida ugu qaalisanaa marka laga reebo laacbiinta ka ciyaara kooxda real madrid oo uu ka mid yahay christiano rolando gonzalo higwan oo ah siddeed iyo labaatan jir u dhashay dalka argentiin balse ku dhashay dalka faransiiska ayaa wuxuu xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay qaatay tartanka gooldhalinta horyaalka dalka talyaaniga kaasoo dhaliyay soddon iyo lix gool weeraryahankan ayaa saxeexay qandaraas ku kacaya afar sannadood noqonaya ciyaaryahanada ugu qaalisan dunida oo qodobka kale aynu dhegaystayaal kusoo qaadan doona barnaamijkeena baraha bulshada iyo waxyaabaha loogu hadalhaynta badan yahay ayaa wuxuu yahay carwada boogaagta ee lagu soo bandhigay magaalada hargeysa oo looga dhigay ciwaan hogaaminta iyo hal abuurka carwadii sagaalaad ee bandhigga buugaagta hargeysa ayaa sanadkan hal ku-dhig looga dhigay hogaaminta iyo hal abuurnimada waxaana sanadkani awoodda lagu saaray ka hadalkeeda ama ka doodisteeda hogaaminta iyo hal abuurka carwadan ayaa sanad walba bishan oo kale lagu qabtaa magaalada hargeysa waxaana lagu soo bandhiga buugaag riwaayado taariikh iyo maawalooyin kala duwan waxaana sanadkan kasoo qaybgalay ajaanib kala duwan oo lagu casuumay waxaana aada u xiseeya carwadaasi dhallinyarada oo si weyn uga soo qayb gala kuwaasoo baraha bulshada soo dhiga qoraallo iyo muuqaallo ay kaga qayb galeen waxayna aada u soo qaataan sawirada buugaagta ay xiiseynayaan dhalinyaradan ayaa aada u soo dhoweeyey halku-dhigga sanadkan hogaaminta iyo hal abuurka dhalinyaradan oo qaarkood soo bandhigay buugaag iyo riwaayada iyagu qoreen sawirada abwaanada qoraalada ayaa lagu baahiyey baraha bulshada kuwaasoo si weyn ay u soo qaateen mareegaha wararka lagu daabaco iyo baraha bulshada ee sida weyn loo isticmaalo qodobka kale aynu kusoo qaadan doono baraha bulshada iyo waxyaabaha loogu hadalhaynta badanya ayaa wuxuu yahay dabaaldegi weynaa ee lagu soo dhoweynayo guushii ay gaadheen ciyaaryahanada kooxda puntland ee lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho sawiro lagu baahiyey baraha bulshada ayaa si weyn loogu soo qaatay kuwaasoo ay si weyn u soo dhoweeyeen dadka aadka u jecel ciyaaraha ciyaaryahanadan ayaa sawiradooda lagu baahinaya mareegaha wararka lagu daabaco iyo baraha bulshada shacabka magaalooyinka garowe qardho boosaaso ayaa soo dhigay sawiro aada u far badan iyo dabaaldegyo ay ku soo dhoweynayaan guushaasi ay ciyaaryahanadaasi gaadheen baraha bulshada ayaa si weyn loogu soo qaatay iyagoo sawiro kala duwan la gelaya ciyaaryahanadaasi dadweynihii sida weyn u soo dhoweeyey madaxweynaha puntland cabdiweli cali gaas ayaa isaguna magaalada garowe hambalyo uga diray kooxda kubadda cagta ee puntland ee ku guuleysay tartankaasi isagoona u ballanqaaday inay heli doonaan abaalmarino kala duwan qodobkeenna ugu dambeeya ayaanu kusoo qaadan doonaa toddobaadka dhaqanka oo kanada lagu qabtay oo baraha bulshadana si weyn loogu soo qaatay toddobaadka dhaqanka ee soomaalida kanada ayaa lagu qabtay toronto iyadoona loo xiday wadooyin waaweyn halkaasoo lagu soo bandhigay dhaqanka soomaalida munaasabadan oo la qabta sanad kasta ayaa waxay ahayd mid si weyn ay ga soo qayb galeen bulshada soomaaliyeed baraha bulshada ayaa lasoo dhigay sawiro muuqaalo muujinaya dadweyne aada u badan oo usoo daawasho tegaya inay arkaan dhaqanka soomaaliyada iyadoona kulankan lagu casuumay mas-uuliyiin xilal ka haya dowladda kanada toddobaadka dhaqanka soomaalida mid lagu baahiyey mareegaha iyo baraha bulshada kuwaasoo dhallinyaraduna ay si weyn u xiiseynayeen dhegaystayaal intaan ku kulmi doonno mid lamida barnaamijka dhammaantay waxaan idinkaga teginaha sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay cabdikariin olol oo inala socodsiinayey barnaamijkaasi waxyaabaha ugu hadal haynta badan dhinaca baraha isgaadhsiinta bulshada cashay beriga hore hablaha
hablaha hablaha gabdhaha haye gabdhaha haye mise dumarka adigu isku wada dar wax uun waa la garanaya haye berigii hore qaali bay ahaan jireen
berigii hore qaalib ahaan jireen ha iminka qudheedaba waa qaali waa fadwin Laakiin wa- badanaa qaalib ay ahaan jireen Een, waxaa Ismaaciilow.
jiray boqol geela iyo horta horta waxaad mar walba madaxa aad qorshaha ku darsataa eh markaad mikrofoonkaas hor fadhido in soomaalidii oo dhan ay ku dhegaysanayso way dhegaysanayaan laakiin Marka- horta hadalkan dhammeeyo ay nin baa waxa lagu weelo lilmusalliin aladiina hum can salaatihim Ay.
saahuun haddii laga reebo aayaddan dhammaystiran aayaddan dhamaystira ay waxaa jiray berigii hore dhaqanku wuxuu ahaan jiray dee noloshu dhaqaale badanna mu jirin geel baa laga yaaba kadin ninka inuu lahaa ama dee eh, boqol geela ama wax noocaas dadka iimaan bay laayeen iimaanka Deedna- buuxe waxaa laga yaaba inantii markuu ninka guursanayo boqolka geel oo dee had- haddaad hal milyan dee wuxuu duni oo dhan u ahaa Ah, baa laga yaaba in inantii lagu xidho layidhaa boqolka geel iyo baarqab inantii waa inaad ka bixisa ay waana intii u haystay waana intuu haysta ay marka haddaad dhowr milyan oo doolar xitaa iminka ahayd berigaa dee noloshu intaasay ahayd intaa geelaa iyo waxaa la haystay bay ahayd ay hadda way ballaaratay qaaliga marka laga hadlay waxa wey nolosha xilligaa taagnayd ay waxaa laga yaaba d- inay inay nolosha xilligan dadku waxaa laga yaaba inay lacag badan qaarkood haystaan siyaabo badan wax loo ay, maarayn karo ay ujeeddada u soo deg ismaaciilo ujeeddada heestan soo socota ay baa wuxuu wiilkan ka sheekeynay wuxuu leeyahay een, waxyaabo badan oo isbedelay oo arkay ay marka xilligan een, uu leeyahay hablaha qaarkood oo baraadooyin iyo qaarkood laga bixin jiray baa waxaa saameyn ku yeeshay tiknolojiyaddii casriga ahayd hadda ismaaciilo soota la yiri qarni waliba sebankii haddii xilligaas een, boqol halaad oo geela iyo baarqabkoodii intaa la dhiibi jiray macnaha waxaa la yidhahdaa gacano waxay haysay dhiibtaa sebenkaas ka hadlayaaba waa intaad sheegtay buu ka hadlaya gacano waxay haysay dhiibtaa marka la yiri Ay, haddii maanta aad adigu gabar doonato ay.
waxaad haysad dhiibaysaa intaas ka hadlaya isagu hay marka aynu dhegaysanaba waata waa maxamed raaxeeye iyo heesta
sidii boqorkiyo haldhaa hablihi biligiyo lahaa guruudka astaan qorxo waan cidi beegsi jirin ciyaar lagu baadha jirin sagaashan baraada iyo waan bogos iyo calaawi calaawi koodu u bayri jirin kuwaan cidi beegsa jirin ciyaar lagu baadha jirin sagaashan baraada iyo kuwaan bogos iyo calaawi calaawi koodu u bayri jirin balaayadan yaa casiyo bajaaj baa lagu salidayo bajaaj baa bajaaj baa bajaaj baa lagu salidayo kaarhko dhaqankii bulsheenu facebook baa loo baxsaday balaayadan yaa casiyo bajaaj baa lagu salidayo bajaaj baa bajaaj baa bajaaj baa lagu salidayo gaadhko dhaqankii bulsheenu facebook baa loo baxsaday bilcani waati barigii hore dilcani waa tii asturan nafteedana aan bedelin sidii berigii hore jirti gobanima lahaa bahdii dhaqankani lahaa fidhaan suuqtaala iyo inafaad baa bedelayo bedeshayo waxbay wada xidhan yihiin daji gobanima lahaa bahdii dhaqankani lahayd fidhaan suuqtaala iyo inafaad baa bedeshayo oo bedelayo waxbay wada xidhan yihiin balaayadan yaa casiyo bajaaj baa lagu salidayo bajaaj baa bajaaj baa bajaaj baa lagu salidayo barhko dhaqankii bursheeno facebook baa loo baxsaday balaayadan yaa casiyo bajaaj baa lagu salidayo way bajaaj baa way bajaaj baa bajaaj baa lagu salidayo baarhko dhaqankii bursheeno facebook baa loo baxsaday Eh, bajaaj baa way bajaaj baa way bajaaj baa lagu salidayo baarhko dhaqankii bursheeno facebook baa loo baxsaday
waxaa la yidhi bajaaj iyo facebook horta ismaaciilow waad Eh.
fahanti soomaalka ka hadlayay bajaajka bajaajkaan u noqday horta bajaajka een, ah, markii ugu horreysaan maqlo ooriyaheenna muqdisho xasan kaafi qoystaan ka maqle Hey.
war buu soo diray bajaaj intaan waca waxaan ku hore qoystow bajaaj maxaa la yidhahdaa markaasu waa mootadii saddexda lug lahayd Hey.
marka intaan xamar joog horta weligay mooto saddex lugle ma arag mid laba lugle iyo gaari afar lugle maahae marka mootadan saddexda lugle ma mootaa horta mise waxay ka tirsan tahay bahdan gawaarida way u dhexaysaa marka waa saddex lug bay leedahay iyadu saddexda lug waa nooca tikada waxaa Wa- la yidhahdaa ay- waxaan filaya haddaanan khaldanayn wax laga keenay hindiya indiyay iyo meelahaasaa meelahaasaa ee laga caan ku ahayd ergeyste meelahaasan filaya marka xagee naga soo gasha nagana talo dee meelahaasu nolosha dadkeeday la socota malaha luuqluuqyada iyo meel walbana way mari kartaa baa la meel yidhi, way walbay ka- maraysaa ka way u disi kartaa.
jaban tahay marka waa dadkii- dantii baa keentay dantuna way keentay waa tahay weli waxaad la socotaana barnaamijka dhalinyarada maanta haatanna jamaal axmed cismaan iyo xubinta cayaaraha aan idinku soo dhaweeyo
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ka horeyno ciyaaryahan john stanis ayaa waxaa la sheegayaa inay si aada u xiiseynayso kooxda kubadda cagta manchester city waxaana la sheegayaa ciyaartoygii hore ee naadiga bansley in naadiga syria hadda ay doonayso islaamar ahaantaasina macalin beb gardiola uu doonayo inuu ku xoojiyo daaficiisa everton ayaa la rumaysan yahay inay ku doonayso ciyaaryahankaasi labayabaatan jirkaahi konton milyan oo lacagta geniga starlinkahi iyadoo stanis oo ka mid ah ciyaaryahanadii naadiga kubadda cagta ee dalka ingiriiska u matalayay koobka euro ee wadanka faransiiska lagu qabtay everton ayuu kaga soo biiray ciyaaryahankaasi john stones naadiga kubadda cagta ee bansley sanadkii iyadoo toban bilood keliya uu la joogay naadiga bansley hase yeeshee markii dambe saddex milyan oo geniga starlinka naadiga everton uu kaga soo biiray ciyaaryahankaasi ayaa waxa uu xagaagii laga soo gudbay si aad ugu dhowaa in naadiga chelsea ugu wareego hase yeeshee dhinacyada ayuu ku kolbooday xilliyadii ugu dambeeyey ee heshiiska beb guardiolana wuxuu u arkaa ciyaaryahankaasi ee reer yorkshire inuu ka mid yahay ciyaaryahanada daafaca qadka dhexe ka ciyaar kuwooda ugu wanaagsan ee dalkaasi ingiriiska ka ciyaara qareenka tababara george samboli ayaa waxa uu sheegayaa in george samboli uu jeclaan lahaa inuu qabto jagada tababarnimo xulka dalka argentina hase yeeshee nadiga f c sevilla aysan fasaxi doonin george samboli ayaa waxa uu qabtay nadiga sevilla juuntii aynu kasoo gudbinay uun kadib markii unay emry uu ka tagay nadiga sevilla islamar ahaantaasina qabtay nadiga kubadda cagta b s g samboli ayaa waxa uu jeclaan lahaa inuu qabto jagada tababarnimo xulka dalkiisa argentin laakiin f c sevilla ayaan doonayn inay fasaxdo sida uu sheegay qareenka lix iyo konton jirkaasi ee fernando baredes gonzola iguainka ku biiray nadiga kubadda cagta juventus ayaa waxa uu sheegay in muhiimadda ugu weyn ee ugu biiray nadiga naadiga yuventus ay tahay sidii champions league ugula guulaysan lahaa naadiga kubadda cagta yuventus iyadoo shan serie a isku xigta naadiga yuventus ku guulaysatay ayaa haddaba waxa gonzalo iguayin hadafkiisa ugu weyn ee yuventus uu u wareegay ay tahay sidii naadigaasi uga caawin lahaa sidii ay ugu guulaysan lahayn champions leaguega waxaana naadiga kubadda cagta yuventus ay kula soo wareegtay ciyaaryahankaasi sagaashan milyan oo lacagta euro laga isticmaalo kadib markii naadiga napoli ay ciyaaryahankaasi iska soo fasaxeen ciyaaryahan havri mascherano ayaa qandaraas gaaraya saddex sano oo naadiga kubadda cagta ee barcelona la saxiiday kadib markii ciyaaryahankaasi warar soo baxayay sheegayeen in naadiga kubadda cagta barcelona ay suuragal tahay inay iska fasaxdo oo isla mar ahaantaasina kooxo dhowr ah ee lala xiriirinayo yurub ka dhisan gaar ahaan dalka talyaaniga havri mascherano ayaa hadda heshiiska uu kula gaaray naadiga kubadda cagta barcelona waxa uu heshiiskiisa lagu nasakhi karaa lacag gaaraysa boqol milyan oo lacagta yuuraha madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa waxa uu sheegay abaalmarin kastoo lagu guulaysto waddanka brazil ee ridejaneiro ciyaaraha olombikada ay noqon doonto kuwo aan qiimo badan lahayn kadib markii ciyaaryahanno dhowra waddanka ruushka u dhashay laga mamnuucay inay ka qayb galaan olombikada sanadkan aynu ku guda jirno markii lagu helay eedeymo la xidhiidha isticmaalka waxyaabo awood siiya ciyaaryahanada ciyaarihii olombikada ee hore waxaa jirta boqol iyo sideed ciyaaryahan oo waddanka ruushka u dhashay oo laga mamnuucay ciyaaraha olombikada ee bisha soo socota ka furmi doona magaalada rio ay ku jiraan lixdan iyo toddoba ka mid a lixdan iyo sideed ciyaaryahanada ciyaaraha fudud ee kooxda ruushka laakiin putin waxa uu sheegay in uu jiro olole gaar oo si weyn lagu bartilmaameysanayay ciyaaryahanada waddanka ruushka u dhashay abaalmarin kasta oo magaalada rio de janeiro oo waddanka brazil loogu soo guulaysta ciyaarahan olombikada darteedna ay noqon doonaan kuwa aan qiimo badan lahaynin dhegaystayaal xubintii cayaarahana waa naga intaa
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan haatanna kaalimihii heesaha dabacsan mar kale haddaan uh, ku laabanno codadka shankaroon iyo axmed inshaar heestii u bixi jacaylkaada iga istaahil
ubaxi jacaylka ada iga asdaa ammaaniyo bogad oo iga hor ubaxi jacaylka ada iga asdaa ammaaniyo bogad ahadiyo xalaashee waalidkeeda asluubtiyo ashaxiyo hidaaha baray ahadiyo xalaashee waalidkeed asluubtiyo ashaxiyo hidaaha baray orinimadu noqotaa alayliyo alayle ayaan ayaan iyo nasiib leey orinimadu noqotaa alayliyo alayle ayaan ayaan iyo nasiib leey indha iyo indheer jacayli isu aragti weeyaan warkay warkay kula tahay indha iyo indheer jacayli isu aragti weeyaan warkay u arkay kula tahay
codkaasi shankaroon iyo axmed inshaar waxay gebagabo tahay idaacadayadii duhurnimo caasha codiyaan ismaaciil xuseen farjar idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu afarta kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
lagama iishe allayliyo allayle inaad aad libaxsaaye lagama ii sheeg